Wasaaradda Cadaaladda iyo Arrimaha Dastuurka Maamulka Jubbaland ayaa magaalada Kismaayo ku qabatay tababar ku saabsan taageeridda hannaanka sharciga iyo dhibanayaasha tacaddiga jinsiga. Waxaa kasoo qayb galay tababarka wasiirka wasaaradda cadaaladda Jubbaland, agaasimayaal, garsooreyaal, mas-uuliyiin ka socotay dowladda hoose ee Kismaayo, dhalinyaro iyo qeybaha kale ee bulshada. Wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha garsoorka maamulka Jubbaland Cabdiweli Xuseen Jaamac ayaa ka warbixiyay muhiimadda iyo ujeedka loo qabtay tababarka.
waxaa farxadii ah inaan idiin dhahfuro oo kala soo qayb galo barnaamijkan quruxda badan oo maanta looga doodi doono meeshaan oo ku saabsan in dadku helaan cadaalad waxyaalaha ku dhaca tacaddiga gabdhaha keliya ma ahan ragga way ku dhacdaa way way soo noqnoqotay ragga laftiisa waa barnaamijka waa galay inaan cadaalad helno aada baan ugu faraxsanahay arrinta labaad oo kale aan ku faraxsanahay waxaa weeye inaan maanta into ka hadlayno cadaalad waa wax lagu farxo oo wixii dhaca aynaan ku xallinayn war caaladiis ee aan ku xallinayno wada hadal wada xaajood afkana sharciga la tago oo qofkii dembiga galay la abaalmariyo sharciga lagu abaalmariyo buliisku ay soo qabtaan xeer raalinta la mariyo maxkamadda la geeyo aakhirkana xabsigu ku dambeeyo qofka cadaalad darradu ay ku dhacayso oo tacaddiga loo geysanayana uu ku qanco inuu cadaalad helay marka arrinta ugu weyn oo qofka bini aadamka u baahan yahay inuu amni helo wey amniga markii uu helo waa inuu cadaalad helo cadaalad haddaan la helin nabad ma jirto waa inuu qof kasta gurigiisa cadaalad ku helo horey baan waxaynu ku sheegay inaynu gaari doono haddii aan laydmo labada kun iyo soddonka ugu dambeynta in qof kastoo soomaaliya gurigiisa cadaalad ku heli doono hadda cadaaladii markaas waxay ka mid tahay waxaa ka mid ah in la tacaddigaas la joojiyo oo dadku ay cadaalad helaan oo looyaro ay helaan sharciyaqaana ah oo qofkii laftiisa uu ku qanco cadaaladii jirtay marka waa iyada lafteedu waxay ka mid tahay horumarka waxaad ka doodi doontaan maanta sida qofka dembiilaha loo ciqaabo sida qofka dhibanaha uu cadaalad u helayo oo mataqaanaa sharciga hortiisa uu cadaaladiisa ku goosanayo ayaad ka ka doodi doontaan haddii aan laydmo insha allah haddii ilaahay waa kulankaana kan keliya ma noqon doono wasaaradda cadaaladda waxay ku talagashay inay barnaamijyo badan oo cadaaladda looga doodayo oo dadka cadaaladda lagu gaarsiinayo inay keento horeyna way usoo qabatay haddana way qaban doontaa haddii aan laydmo marka kana ugumala dambeyn doono ugumana horreyn idinkoo waxaa la rabaa inaad markaad barnaamijkan ka doodaan oo idinku aad si fiican u fahantaan inaad dadka kale gaarsiisaan hay-adaha kale oo dowladdu inaga maqan ay gaarto qof kasta oo soomaaliya ay gaarto tababarkan ayaa door muhiima ka qaadan doona horumarinta nabadda xasiloonida iyo inay helaan cadaalad dhibano weliba oo ku nool maamulka jubbaland